agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cumar mustaf nuur ayaa magaalada baydhabo ka daafuray tababar la xiriira sar u qaadista xirfadaha suxufiyiinta iyo ka hortagga khataraha musiibooyinka ay la kulmaan shaqaalaha warbaahinta munaasabadda lagu daafurayay tababarka ayaa waxaa kasoo qeybgala mas-uuliyiin ka socda wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya suxufiyiin iyo madax ka socota warbaahinta ka howlgasha deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cumar mustaf nuur ayaa ugu horeyn ka warbixiyay ujeedada tababarka qiibkuhaana ama furna tababarkan heershay sareey macnaha badan ka fadhi warbaahinta dabcan waa tababar laka barada doona arrimaha musiibooyinka iyo qaabka waryaalka iyo antabiyayaan iyo qaabka waryaalka la tacfaaculayaan xiliyadaas oo musiibooyinka iyo dhibaatooyinka iyo jiraan dabcan qofka wariyaha ah sidiisaba way luqufaday wal kasta oo jaro oo qofka bani-aadanka nololistaabadow inuu iswalku ogaado yacnii ada qofka wariyiga weybuu ahaa lanka andoowahaw bulshada bulshada dhow masladoowaha korta walaa ada si gaar ee takhasuska angnagada inay ada wariye angnagata weybuwa inay ada dadka dooshow meel dheer andeerana inaad dooshow meel dheer deersada marka dadka xaaladiyo weybuu ahaa marba nololiyo siyaan isbedelaas mar masiibo iyo dhibaato iyo mushkilid la wajahaas xilligaas way lambaahanyaa wariyuha ini usa haado qof aweer ah fahamsan xaaladda markaas jarta sida umatulaka tabii kor markii una roogna tusaale ahaan xaalad abaar masiibo mushkilad laka jar wariyaha may lukufada ini usa umato qaabka walanka tabiya walsa lukufada waa mar usa xaflad roogos intabiya waa intabiyey ma usa oo barnaamijka halka jar hagaa intabiyey xaflad oo ciyaar oo sports hagaa intabiyey salantabiyey inuuna dabcan la ogaada xaaladaasi ini kiis gaar ahi oo ambaaha ini la barado waana
tababarkan ayaa kaalin weyn ka qaadan doona sar u qaadista xirfadaha la xiriira warbaahinta sida ka hortagga khataraha ay la kulanto warbaahinta